halkeena ka dhacday waa ka xumahay runtii shacabka beeraleyda ay wax kasoo gaareen halkaasi waa u tacsiinaya runtii way jirtaa in maxaan ku yidhahdaa ciidanka xooga dalka soomaaliyed oo ammaanka maxaan ku degmada awdey lahaayey in ayagoo kala celinaya xoololey iyo beeraley inay xabada maxaan ku halkaas kaga fakatay oo maxaan ku yidhahdaa askar kamid ah macnaha oo laba rayid halkaa inaan ku dhinteen
laakiin warkaan helayna in ciidamadu risaastay ku fureen dadkan beeraleyda saa ayay sheegayaan aduna si kaleba dhigaysaa marka teebaa saxa
kulley kaba baaritaanka waan haynaa laakin hade kulley kaba risaasta hadda un cirka kama soo dhacino qof un qori u haysta unbay kasoo baxday asbaadihii ku kalifay iyo wixii ku kalifay baaritaankeeda waan haynaa kulley kaba c a d da loo gudbiyay iyagana labadii askari kulley kaba maxaan ku rahdaa anu hade baraa waan kaalanahay baraa waan joogaa laakin meesha guddoomiyaha degmadii iyo maamulkii iyo riboodka isoo siiya nabadoonadii waa saas weeye iyo taliyaashaba runtii waa in laga naxo laakin waxaa nasiib wanaaga in gacanta lagu hayo nimankii falka dembigay geystay
waan gartay arrinta gobolka haddaan kusoo laabto baraa waad joogtaa bal warbixin iga sii baraawo waase xaaladeeda
baraawo aadaed bay u wanaagsan tahay baraawe berri wal amaano waaye marka wax dhibi haba yaraatee kama jiraan waa fiicanna waa nabadeenna waay
waan gartay guddoomiye gobolka aad ka tahay guddoomiyaha dhanka kalena dhowaan wuxuu ka mid noqday maamulkii labaad ee gobolka ku magacaaban shabeelle sayd baanogeyn koonfur galbeed baa kusoo biiray arrinta baraa waxaa taga madaxweynaha maamulkaasi sharif xasan sheekh aadan bal iiga waran markaad fiiriso arrinta siyaasadeed gobolkaad guddoomiyaha ugu magacaabantaha ka socoto
runtii horta gobolka shabeelle hoose wuxuu galay marxalad cusub waxaan leeyahay ilaahay maxaan ku radaa waxaan ugu shartiro insha allahu tacaala ismaamul goboleedyadan soomaalida aan loo sharxin oona fahamsanin federaalkan hadba maxaan ku ihahdaa qolo walba alaabteeda waa xadxadartay intee loo guuraa leeyahay haba ahaatee laakiin hadda wuxuu ka mid noqday gobolka shabeelle hoose oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo maxaan ku ihahdaa runtii siyaasiyiinta gobolka soo jeeda maxaan ku ihahdaa caalamkii oo nicolas bay ugu horeeyo safiirka qaramada u fadhiya soomaaliya hade shacabkii cod lagama qaadino waxaa lagu daray kolley taba siyaasiyan filim blockski oo manqas baa la haystaa oo dhinaca muqdisho hadba meel baa loo gara maxaan ku ihahdaa goboladii soomaaliya waa lasu jarjaray saddexdan gobol kolley taba afti hadda shacab laga qaadi ma jirto laakiin siyaasiyiinta oo kolley taba muqdisho dhinaca joogaan ilaa iyo baydhabo waxay garteen marka in oo madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyo ra-isul wasaarihii hore oo anigu shaksiyan ila xiriiray oo wala xiriirnay in gool shabeellaas uu ku biiray macnaha bay iyo bakool marka arrintaasi hade waa anlafkeyga waa ka qayb galay shirkii iyo caleemasaarkii nin mudan oo qiimihii qaadan ah oo nabadoon ah oo siyaasi ah shariif xasan sheekh aadan oo madaxweynaha koonfur galbeed somaal loo doortay isagiina hade waa ku casuumay oo maadaama magaalo madaxdii somaal goboleedka koonfur galbeed soomaaliya baraawa ay tahay
guddoomiye wax yar aan dul istaago adiga maamulka gobolkii aad dowladda dhexe wakiilkaga tahay labadaas maamule shabeelle stadium koonfur galbeed siyaasiyiin xaggee baa tahay aan halkaas dul istaagno
mudanawadi horta waa mahadsan tahay shabeelle state iyo banaadir state iyo digli daali waxaasoo dhan gobol shabeellos uu soo maray wixii lay jira maxaan ku ihahdaa udub iyo afaaf maxaan ku ihahdaa maxaa wax badanaa lii jiray waxaa lii jiray maxaa ku yirahdaa labada wedi wax badanaa lii jiray marka saa laligeeda intaas oo dhan ba maxaa ku yirahdaa gobolka shabeellaas uu kasoo baxay marka aad aad uu fiican yahay waxaan u fahmay guddoomiye inaad hadda wada shaqayn siyaasadeed ay idinkala dhexayso madaxweyne sharif xasan sheekh aadan madaxweynaha koonfurka galbeed
aadi aad waa madaxweynahayga koonfur galbeed soomaaliya sharif xasan sheekh aadan waana isaga dirtaan uga amar qaataa gobolka shabeelle sun wuxuu hoos tagaa shariif xasan sheekh aadan oo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya hata dowladda dhexe ma hoos tagna anaga hadda sharciyan
waxaan kugu yeeraynaa guddoomiyaha koonfur galbeed ee gobolka shabeellada hoose matii dowladda soomaaliya
ilaa iyo hadda xilligii kala gurbi waan sugaynaa dowladii koonfur galbeed soomaaliya gudoomiye magacee lagugu yeeraa waxaad leedahay dowladda ma hoos tago aan ogaanay aragaas
maxaan ku yidhahdaa aniga amar waxaa lagu siiyey in dowladda koonfurta dalka soomaaliya inaad tago dowladda dhexe ayay tagtay wasiirkii hore arrimaha ku-sidaha wasiirka arrimaha gudaha oo oona ahaan jiray wasiirkii hore arrimaha gudaha doctor cabdullahi abdullaahi goodax bare iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk profeesor xasan sheekh maxamuud aniga shaksiyan halkaa iga diray waa inaan ka taadgalo xafladda maxay kugu caleemasaa yidhaahdeen maxay kugu yidhaahdeen laleeyaha dawladda madaxweynaha maxaa ku koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan baad ka amar qaadnay laakiin waxaase laakiin saamse yani ilaa iyo hadda aan sugaynaa in dawladdii koonfur galbeed soomaaliya inay xafiisyo ka furato xaruntii ismaamul goboleedka ee baraawo waxaan baraawo ugu sugana waxaa weeye wuxuu la dheelbaa mise waa dhaq horta maxaan ku idhaha xafiisyo inay ka furtaan waay madaxweynihii waa yimid wasiiradii la magacaabi mayna imaan ergooyinkii mayna imaan odayaashii dhaqankii mayna imaan saraakiil ka socota koonfurta nooma imaan marka waxaan sugaynaa hadee mas madaxa laga dilaayo magaalo madaxdii hadda waa baraawe in la yidhaahdo waxaan ku shaqaynaynaa maxaa ku idhahdaa baydhabo marka eh, eh, guddoomiye goormuu amarkan walbaa marka waxaan sugaynaa insha allahu tacaala madaxweynaha Eh, guddoomiye cabdiqaadir amarkan eh, aadan dawladda dhexe ka mid ahayn ee maamulkaas aad ka mid noqonayso digre goormuu ku soo gaara amarkaasi waa weydiiyey arrintaas wasiirkayga arrimaha gudaha ee xilli loogu talagalay kala guura ayaa jiru yidhi annagaa soo sheegayno laakiin dawladda koonfur galbeed soomaaliya hoos tagtaa uu yidhi oo ugu dambaysa maxaa ku yidhahdaa usbuucyada lagasoo maalmihii lagasoo gudbay aan weydiiyey madaxweynahaad ii sheegtay inuu asna ku amray Eh, sidee buu kuu soo gaara marka madaxweynaha
amarka madaxweynaha dawaan wafdigiisa ka mid ah oo caleemasaara ka qayb galay oo xilli qaartii maxaa ku yidhahdaa ee, maxaa ku yidhahdaa ee, shariif xasan madaxweynaha koonfur galbeed maxaa ku yidhahdaa ka mid ahaa marka taabtaa cadaynaysa marka salanigeeda marka dee madaxweynaha asagaa maxaa ku dhahdaa ku dhawaaqay oo ansixiyey hadduusan asaga ansixin lahayn ismaalgolada ma jirteen marka annagana dee waxaa leeyahay ratiga hore ratiga dambe ee, ratiga dambe ratiga hore saaqaadkiisu leeyahay marka marka waxaad usu siibatay siyaasad ahaan ee, maamulka koonfur galbeed ee, ay isagaadna wakiil kaga tahay ee, magaca guddoomiyaha gobolka ee, laga bilaabo xilligan ee, goobjoog afamna saasay kugu yeeraysaa
Eh, ma- madaxweyne waa sax oo horta koonfur galbeed soomaaliya waa sax waa ka mid ahay Eh, dowladii eh, federaalka ayaaba maxaa ku dhahay arrintaas aqoonsi bixisay wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed Eh, saan aniga marka de waa waxaaba yimid madaxweynihii ayaaba yimid xarunta somaal goboleedka ee baraawe shariif xasan sheekh aadan iyo nicholas kay saan aniga marka waxaaba hadda elgoor iyo waxaa la sugaa xafiisyadii iyo hayadihii waa kusoo qulqulaya kambaniyaashii baraawe marka waxaa meesha jooga waxaa dawladii inay kasoo guurto meeshii baydhabo ahayd ay soo degto meesha